الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين درسigeenii u dembeeyey waxaynu akrinay baabu ma qiila fi الزalaazil والآaيaaت imaam الbukhaarي raximah الlahu taعaalى baabka waxa uu ku keenay laba xadiid ahlucilmiguna raxmat ullaahi calayhim waxay isweydiiyeen maxay tahay sababta baabu zalaazil uu ugu keenay fi kitaabi اlistisqaa maxayse tahay munaasabada axaadiidtani ay la leedahay kitaabu listisqaa waxay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkood bukhaari raximah llahu tacaala labadan xadiid waxaa u deliishanayaa azalaazil iyo aayaadka kale ee la midi inaanay lahayn salaad sida kusuufka oo kale iyo sida istisqaaga oo kale halkuu axaadiidan ka deliishanayaana waxay tahay axaadiidan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku sheegay zalaaziisha oo xadiidka abu hureyre waxaa ku sugan watakthura azalaazilu xadiidka ibnu cumarna markuu najdi rasuulu ka warramaya wuxuu yihi hunaaka azalaazilu walfitan wa biha yatlucu qarnu shayطaan isagoo rasuulku sheegay zalaazisha haddana ma sheegin dhulgariirku salaad inuu leeyahay marka haddii salaad la tukanayo marka zalaazishu ay dhacaan rasuulku waa sheegi lahaa sidaasuu bukhaari leeyahy marka mar haddaan salaad loo sheegin inaan cinda zalaazil walaayaat aan la tukanayn buu labada xadiid u daliishanaya arrintaana culimadu waa ku ictiraadeen bimacnaa waa ku qabsadeen waxay yidhaahdeen waxyaabahan rasuulku axaadiidan uu ku sheegay inay dhacayaan unba axaadiidani ay tilmaantay walaa shaka mid walibana dee inuu axkaam leeyahy qabd اlcilm iyo azalaazil iyo duhuur اlfitan axkaamtoodii inuu sheego ujeeddadu ma ahayn inay dhacayaan buu rasuulu ka warramaya calayhi الsalaatu wasalaam walidikri axkaamiha mawdicun aakhar mawdicun aakharu axkaamteeda markaa sheegisteeduna mawdic kale ayay leedahay marka axaadiidani daliiluma aha zalaazisha inaan loo tukanahayn sheegislaanta aan la sheegintaa looma deliishan karo almuhim sida darsiga hore aynu ku tilmaanay ma jira xadiid marfuuca oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray oo tilmaamaya zalaazishu inay salaad leedahay ama inaanay lahayn waxaanaynu tilmaanay inay ahlucilmigu isku khilaafeen oo qaarkood ay yidhaahdeen waxay la mid tahay kusuufka oo salaada salaatu ulaayaat baa la yidhaahdaa oo zalaazisha iyo aayaada kaleba waa loo tukanaya ahlucilmiga qaarkoodna azalaazil oo qura ay haleeshiyeen kusuufka dhulgariirka oo qura ay kusuufka kala xukum dhigeen oo sababtuna ay tahay in salaatulkusuuf in la tukado marka dhulgariirku uu dhaco ay ka soo aroortay saxaabada ridwaan ullaahi calayhim sida ibnu cabbaas iyo cali iyo caaisha iyo radia allahu canhum ajmaciin laakiin aayaadka kale aanay ka soo aroorin waxaana marka aynu tilmaanay qofka tukada markay zalaazishu ay dhacdo ama dhulgariirku salaatulkusuuf inaan lagu qabsanahayn oo arrintaas salaf uu u leeyahay iyadoo markaa nacam la deliishanaya axaadiidta kusoo aroortay salaatulkusuufna oo la leeyahay axaadiidta salaatulkusuuf kusoo aroortay way sababaysay salaadaas oo marka baquhu uu dhaco iyo argagax in xagga salaada iyo dikriga iyo ducada iyo istikfaarta iyo sadaqadda loo cararo ayay axaadiidtaasi tilmaantay baqaha markaa zalaasisha iyo dhulgariirka ka dhalanaya ayaana ka daran ka ka dhalanaya kusuufu shams aw ilqamar qofka yidhaahda maadaama aanay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaan saxaabada qaarkoodna laga sheegay inaanay tukan sida cumar oo kale anigu tukan maayo qofkaana laa yunkaru calayh waxba lagu qabsan maayo masalada kale waxay tahay axaadiidan aynu kaga noqonaynaa waxay ahlucilmigu ka hadlaan alfiraaru min azalaazil aw alfiraaru walhuruubu min almanaazili cinda zalaazil guryaha ma laga carari karaa marka ay zalaazisha ama dhulgariirku dhaco sida alimaam alxarb uu ka wariyey can alawsaaci markii su-aashaa la weydiiyey alawsaaci can طariiqi اlwaliid ibni muslim awsaaci wuxuu yihi kulu waaxidin yaclam anahu laa yasbaqu laa yasbiqu اlqadara qof waliba uu ogayay qadarka inaanu ka dheerayn karin faman shaءa kharaja waman shaءa jalasa wاljuluusu axabu ilaya ka doonaana marka dhulgariirku dhaco gurigiisa ha iska dhex fadhiyo ka doonaanaha ka baxo inuu fadhiyaanan jecelahay markii la weydiiyey kadalika sufyaan wuxuu yihi wax ba'sigi kuma jiro wاlkhuruuju axsanu inuu guriga ka baxa ayaana fiican waxaa odhan kartaa mas'alada marka dhulgariir dhaco qofku gurigiisii ma iska dhex fadhiya mise waa ka baxaya maxaa keenay laga hadlo waxaa keenay ahlucilmiga qaarkood baa wax uga qiyaas qaateen daacuunka oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi haddii uu ku dhaco midkiin waxa weeyaan beledka uu jooga yaanu ka bixin sida saxiixana waxay tahi azalaazil iyo adaacuun la isagama qiyaas qaadan karo waayo qofku marka uu ka baxo beledkii daacuunku uu ku dhacay lama hubo loona badin maayo xataa mala ahaan in bixitaankaa uu kaga badbaadayo daacuunka laakiin dhulku marka uu gariiro dhismihii uu ku jiray hadduu ka baxo waxaa loo badinayaa inuu badbaado alghaalibu calayhi assalaama markaa sida saxiixii waxay tahay inaanu guriga sii dhex fadhiyin ee uu ka baxo marka dhulgariirku u dhaco alimaam ibnu casaakir addimishqi raximah allahu tacaala juz ama kitaab gaara ayuu masaladaa ka alifay laakiin cid a'imadii ka horreysay ka mida qowl kama soo naqlin fii kitaabihi haada culamaau casrigi kuwo ka mid unbuu wax ka soo raray waxaanu u daliishaday in markaa laga bixi karo dhismaha marka dhulgariirku uu dhaco xadiid tilmaamaya ana nabiya calayhi salaatu wasalaam mara calaa jid jidaarin maa'il gidaar markaa sii dhacaya inuu soo maray rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeetana uu ka cararay faqaal inii akrahu mawta alfawaat waxaan ka rahayaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidku siduu tilmaamayo mowt lfaja'ah laakiin xadiidkaas waa mursal oo ma aanu ansixin marka masaladaana saasay khulaasadeedu ay tahay inaan loo qiyaas qaadan karin daacuunka masale saddexaad oo axaadiidan ku jirtaa waxay tahay markuu rasuulku shaam iyo yeman u duceeyey baraka ugu duceeyey saxaabadu waxay wa fii najdina rasuulku markaa najd sababta ugu ducayn waaye buu sheegay wuxuu uhi hunaaka azalaazilu waalfitanu wa biha yatlucu qarnu shayطaan markaa mara koowaad najdigan maxaa looga jeeda annajdu waa martafaca min alard waa dhulka oogada ah ee xeebta ama badda dee aada uga sarreeya ayaa najdi la idhaahdaa markaa najdigani waa najdige weeyaan ma najdu lciraaq ba mise waa meesha imika najdu sacuudiya loo yaqaan sida saxiixa ah ee aimada axaadiida sharaxday ay tilmaameen waa najd lciraaq axaadiid kaloo badan ayaana xadiidkan fasiraysa waxaana ka mida in rasuulku calayhi salaatu wasalaam ila almashriq ama xagga bari uu ishaaray wa kadalika wa biha yalu yatlucu qarnu shayطaan qarnu shayطaan halkuu ka soo baxa ama geeskiisu xadiidkuna waa calaa daahirihi sida imaamu nawowi fii sharxi muslim uu ku yidhi oo qoraxdu markay soo baxayso ayaa shaydaanku geesihiisa ku beegaa si cidda qoraxda u sujuudaysaa kuwa isaga u sujuuday ay u noqdaan marka qoraxduna xagga ay ka soo baxdaa dee waa bari qarnu shaydaanna halkaasu ka soo baxaya waxaa hadalkaa igu kalifay bacdu lkhuraafiyiin aladiina xaarabuu dacwata atawxiid ayaa xadiidkan u daliishada bidami sheekh moxamed ibn cabdilwahaab dhaleecaynaya dhaleecaynaya sheekh moxamed ibn cabdilwahaab waxaan waa min najdin bay idhaahdaan waa reer oogu ahaa wadaadku oogana rasuulku wuxuu uhi hunaaka zalaazilu walfitanu markaa fitanka ooga ka soo baxay buu kamid ahaa wadaadkaasi saasay yidhaahdeen arrintaa jawaabteeda mid koowaad waad maqasho najdiga najdulciraaq baa looga jeedaa sida axaadiisu ay tilmaantay haddii xataa looga jeedi lahaa najdiga uu ka soo jeeday sheekh moxamed ibn cabdilwahaab annajdi ninka laguma ceebeeye beledka uu ka soo jeedo oo dhulku cidna waxa weeyaan ammaan uma kordhiyo cidna dhulku waxa weeyaan nacam dhaleeco iyo xumaan aanu qofku lahayn uma kordhiyo kullu mri'in bima kasab qof waliba wuxuu kasbaday ayuu ammaan iyo ceebba uu ku helaya oo rasuulkaba caleyhi afdal salaati watasliim dee beledka uu ka soo jeedaa oo waxa weeyaan maka ah waxau ahaa beled dadkiisu aad ay u dhib badan yihiin diinta ilaahayna ay la dagaalameen laakiin taasi ceeb rasuulka caleyhi salaatu salaam kuma ahayn qof xun oo beled fiican ka soo jeeda iyo qof wanaagsan oo beled xun ka soo jeeda inta waa la heli karaa khulaasaduna waa sida uu yihi rasuulku waman abطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu qofka camalkiisu uu la gaabiyo nasabkiisu meel gaadhsiin maayo ama nisba ila lbeled ha noqoto ama nisba ilaa qabiila ha noqoto arrintaana culimo badan baa ka jawaabta o uu ka mid yahay sheekh sahsawani kitaabkiisa la dhaha siyaanaة اlinsaan can wasaawisi sheekh daxlaan zaynu daxlaan khuraafi weyn buu ahaa oo aada u dacaayadeeyey dacwat atawxiid leanna mufti maka ayuu ahay xaramka ayuu fadhiyey aniga qore addurar الsaniya fi اraddi calى اlwahaabiya marka aimo badan baa radiday oo imaamka hindigii uu ka mid aha sahsawani waa hindi kitaab aada u xoog badan buu ku radiyey oo siyaanaة اlinsaan la dhaha can wasaawisi sheekh daxlaan waxaan markaa halkaa baraarujinayaa zalaazil ama dhulgariir in laga cararo aanay banaanayn baa jira oo nas uu si gaara u sheegay waa zilzaalka ka dhacaya magaalada madiina marka duleedkeeda uu soo dego dajaal kaa in laga cararo laga baxaa ma banaana xikamka ilaahay uu ka leeyana waxaa ka mid ah in munaafiqiinta uu ku saaro oo magaalada madiina ay ka baxaan leanna dajaal geli maayo oo ay u baxaan banaanka si halkaa dajaal oo uga helo baabu qowli اllahi tacaala buu baab yahay ilaahay qowlkiisii uu yihi watajcaluuna waxaad ka dhigaysaan risqakum ay shukrakum mahadnaqiini annakum tukadibuun inaad beeniseen qur-aanka ayaad mahadnaqi ka dhigteen sidaa waa la yidhi oo ashukru in la yidhaahdo alrisqu in la yidhahdo bimacna ashukr waxaa kaloo hi mudaaf baa xadfano watajcaluuna waad ka dhigaysaan shukra risqikum risqiga ilaahay uu idin siiyey mahadnaqiisii waxaad ka dhigaysaan annakum tukadibuun oo risqiga ilaahay uu idin siiyey dunyawiga iyo ka diinigaba halkii aad ilaahay ugaga mahadnaqi lahaydeen waxaa jawaabtiinu ay noqotay inaad beenisaan rasuulkii iyo qur'aankii qaala bnu cabaasin shukrakum ibnu cabaas wuxuu uhi risqakum waxaa looga jeedaa shukrakum bal qiraa'a ahaan baabuu akriyi jirayba ibnu cabaas watajcaluuna shukrakum annakum tukadibuun waxaana ahlucilmiga qaarkood ay tilmaamaan aayaddan inay ku soo degtay bal arrintaasi ibnu cabaas ba ay ka ansaxday fii saxiixi muslim qaala muطira annaasu calaa cahdi rasuuli illah deetana wuxuu sheegay xadiidkii zayd ibnu khaalid aljuhani oo inoo soo socda faأnzilat hadihi اlaaya falaa uqsim bimawaqic الnujuum ilى qowlihi watajcaluuna rizqakum anakum tukadibuun marka aayaddan inay kusoo degtay kuwa risqiga ilaahay oo roobka uu ka mid yahay marka ilaahay ugu necmeeyo cid kale u nisbaynaya ayuu tilmaamay cabdullahi bnu cabaas radia allahu canhu wa ardaa qala xadaana ismaaciil oo ibn abi uways qala xadaanii maliku can salix ibni kaysaan abu muxamed almadani hiqat habt faqiih can cubayd illahi bni cabdillahi bni cutba bni mascuudi can zayd bni khalidi aljuhani annahu qaala wuxuu uhi sallaa lanaa ay liajlina ama laamka ayaa bimacnaa ba ay sallaa binaa waxaana tukiyey rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam salaata subxi buuna tukiyey bilxudaybiya ayuu nagu tukiyey oo shajara xadbaa geed ballaadhan baa ku yaala halkaa oo magaca alxudaybiya waa ma'kuudu min ismi hadihi shajara aw min wasfiha calaa ihri samaa-in samo dabadeed buuna tukiyey daruur dabadeed oo kaanat min alleyl ay waqacat min alleyl habeennimadii dhacday oo bimacnaa da-day oo samaa waa bimacna almatar waxaana madarka ama roobka samaa loo yidhi likawni yanzilu min jihati samaa waayo xagga sare ayuu ka yimaadaa wa kullu jihati culuwin tusamaa samaa'an jihadaa sare oo dhanna samaa baa la yidhaahdaa waa kii shaacirkii carbeeda jaahiliga lahaa idaa nazla الsamaءu biardi qowmi racaynaahu wain kanuu gidaaban waa faanaya wuxuu leeyahy idaa nazla samaa almaطr roobku hadduu ku da-o dhul ay qola deganto ay leedahay racaynaahu wain kanuu gidaaban sandullaanu xoolaha ku daajinaynaa dhulkooda iyagoo cadhaysan marka nazla samaa almaطr weeyaan macnuhu falama insarafa markuu falama insarafa anabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku markuu salaaddii ka baxay aqbala cala annaas dadka ayuu kusoo jeestay wa hadihi hiya sunna fi xaqi alimaam inuu dadka kusoo jeesto marka salaada uu dhameeyo faqaala wuxuu uhi hal tadruuna ma garanaysaan maada qaala rabbukum rabbigiin waxa uu yidhi wa fii riwaayatin alam tasmacuu maa qaala rabbukum alleyla maydaan maqal rabbigiin wuxuu yidhi caawa taasina waxay tusinaysaa xadiidku inuu yahay xadiid lquds qeybta dambe rasuulku uu sheegi doonaa calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo taasi daliil ay u tahay fii hada daliil calaa ana allaha yatakalam bimashii'atihi waاkhtiyaarih inuu ilaahay subxaana watacaala doonistiisa uu ku hadlo markuu doono uu hadlo maada qaala rabukum o ma qaala rabukum kama qaala alimaamu axmed lam yazal mutakalima ida shaaa ilaahay kamuu sulin inuu hadlo marka uu doono wa fi hada raddun cala alashcariya oo ashcariyadu waxa ay ka dhigaan sifatu lkalaam waanu sugaynaa bay idhahdaan laakiin sida ay u sugayaan ma aha sida saxdee nusuustu ay tilmaanto waxay ka dhigaan hadalka ilaahay subxana wa tacaala mid maruun dhacay ee hadal mashiicada ku xidhan inuu yahay oo ilaahay markuu doono u hadlo waa diidaan dee xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa habeenkaa roobka uu da-ay laftiisa inuu ilaahay hadalkan yidhi maada qaala aw ma qaala rabbukum alleylata manaa caawadan waxaa rabbigiin uu yidhi miyaad ogtid idan kalaam ullahi mutacalliq bilmashii'a ilaahay doonistiisu ku xidhan yahy waxaa markaa wadaadada qaarkood oo aada moodday inay khuraafa ku jirto ay u daliishadeen hadalkan waxay idhahaan weliga mutamakinka ah min annahar fi lishaara waxaa u bannaan an ya'khuda minha cibaaraat yansibuha ila allahi tacaala macnaa ishaaraadka dareenka qalbigiisa uu ka helayo inuu ka qaato weedho ilaahay u nisbeeyo u dhaa ilaahay baa sidaa yidhi waa la yaabay xaafidkaaba waxaa soo rarayaba hadalka noocaas odhanaya kama kada qara'tu bikhai bacdi shuyuukhina shuyuukhdeeda qaarkood baa sidaa yidhi mana radinaya hadalka hada kalaamun bail waxay leeyihin rasuulku markuu su-aasha weydiiyey ilaa waxaa rabbi yidhi may ogeyn saxaabadu yah oo may maqlayne ujeeddadu waxay tahay maadaama ay awliye yihiin iyo ahlu ishaaraat inay jawaabta qalbigooda ka helaanoo waxay qalbigooda ka dareemeen ilaahay u nisbeeyoona yidhaahdaan ha ilaahay sidaasuu yidhi hada kalaamun bail bal su-aasha ujeeddada rasuulku uu ka leeyahay sidaas ma aha ujeeddadu waxay tahay su-aashan waa tambiih waa baraarujin rasuulku uu baraarujinayo si ay u weeleeyaan waxa weeyaan hadalkan soo socda walihada saxaabadu ridwan ullahi calayhim kama aanay jawaabin qaaluu allahu warasuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa og bay yidhaahdeen marka haddii xadiidku uu daliilu yahay in ishaaraadka ay ka qaadan karaan awliyadu cibaaraat ay u nisbeeyaan ilaahay saxaabadu miyaanay awliye ahayn mise ishaaraba way waayeen qaala wuxuu yidhi asbaxa min cibaadihi qaala qaala qaaladii kale ayaa xadfan qaala wuxuu yihi rasuulku qaala wuxuu yihi ilaahay taasina waxay tusinaysaa xadiisulqudsigu inuu yahay kalaam ullah waana khaa wallahu aclam wagayru sawaab cibaarada caan baxdee odhanaysa xadiisulqudsiga macnihiisuna waa min allah alfaadiisuna waa min annabiy macnuhuna xagga ilaahay buu ka yimi kelimaadkana rasuulka ayaa leh hada kalaamu bail wahuwa ashbah bikalaami alashaacira walmaturiidiya fi kalaam illah oo hadalka ilahay inay u kala qaadaan macno iyo lafdi nacam oo macnahana ay kalaamka ilaahay ka dhigaan lafdigana qur'aanka marka laga hadlayo ay ka dhigaan kalaamkii jibriil ama kalaamkii rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam hada kalaam bail bal xadiiث qudsiga lafduhu wa macnaahu min allah haddaad tiraa muxuu qur'aan u noqon waana de laysa kalaam اllahi kuluhu qur'aana hadalka ilahay dhammaantiiba qur'aan maaha sidaynu odhan karnaa ilaahay kelimaadkan muu odhan iyadoo rasuulku uu leeyahay qaala allahu ilaahay baa yidhi asbaxa waxa waa beriistay min cibaadii addoommahayga isagoo ka mida mu'minun bi mid aniga i rumaysan wa kaafirun ey wa kaafirun bi iyo mid aniga iga kufriyey fa amaa man qaala ka yidhi miyaa mutirnaa waxaana loogu roobayay bifadli illah ilaahay fadligiisa iyo waraxmatii naxariistiisa fadalika kaasi mu'minun bi aniga mid i rumaysan weeye kaafirun waa mid ka kufriyey oo ka beri noqday bilkawkab xidiga oo nicmadii buu ilaahay u nisbeeyo xidigaha uma nisbayn ilaahay buu u sugay fadliga oo xidigaha waxba uma sugin wa amaa man qaala ka yidhi miyaa binawi kada wa kada mutirna waxaana loogu rabeeyey binawi kada wa kada xidiga sidaa iyo sidaasa oo annaw xidiga laftiisa waa la idhaha annajm waxaa kaloo la yidhaahdaa yacni tuluucu soo bixitaankiisana now waa la yidhaahdaa guruubkiisa iyo dhicitaankiisana waa la yidhahdaa kelimadana waxay culimadu yidhaahdaan kelimatu waxa weeya naa waa min aladdaad waa kelmadaha carabida ee macaani iska soo horjeeda tusiya naa bimacnaa garaba iyo naa bimacnaa alaca iyo naa oo bimacnaa bacuda ah iyo naa oo bimacnaa qaruba ah macaanidaa iska soo horjeedaa loo isticmaala marka binawi kada wa kada ee bisuquuطi najmi kada wa kada aw biطuluucih soo bixitaanka xidiga hebelera uu soo baxay ama dhicitaankiisaanu roobka ku helay fadalikaasi kaafirun bi mid aniga iga kufriye weye mu'minu bilkawkab xidigaha mid rumaysan weeyaan ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim waxa ay tilmaameen qofka idhaa xidig hebel soo bixistiisa ama dhicitaankiisa ama meel heblaaye inuu fadhiistay ama dayaxii inay god wada degeen ayaa roobkaanu ku helay oo u nisbeeya nicamka cid aan ilaahay ahayn isagoo ictiqaadsan inay ciddaasi keento taasi waa shirki iyo kufr khuruuju can اlmila wariddat can اlislaam qaala alimaam shaafiعi fi اlm man qaala muطirna bnawi kada wakada calى ma kana bacdu ahli shirki yacnuun min idaafaةi اlmaطr ilى anahu maطru nawi kada fadalika kufr kama qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wasalam لأna الnaوءa waqt wاlwaqt makhluuq laa ymliku linafsi walaa ligayri shayئa qofka yidhaahda xidig hebel baa ayaa ayaa roobka noo keenay isagoo ujeeda wixii ahluljaahiliya ujeedeen oo ah in xidiga laftiisa roobka uu keenayo taasi waa kufri buri shaafici leanna waa waqti uun xidiga dhicitaankiisa iyo soo bixitaankiisa iyo iyo dayixu meel inuu la fadhiistaa waktiguna naftiisaan waxba u tari kara cid kalena wuxu tara iska dha waman qaala muطirna binawi kada calaa macnaa muطirna fi waqti kada falaa yakunu kufran qofka idhaha muطirna binawi kada isagoo ujeeda fi waqti kada waktiga uu soo baxay xidig hebel ama uu dhacay baanu roobka helay taasi kufri maaha wagayruhu min alkalaami axabu ilaya minhu lakiin hadal aan ka ahayn inuu yidhaahdo ayaan ka jecelay buuri saddan lidariica wa xasman lilmaadda marka arrintan waxay kufriyo gaalnimo iyo diinka bax noqonaysaa marka qofku aamino in xidiga laftiisa uu keenayo roobka taana ahlucilmigu waa isku waafaqsan yihin hadduu aamino inuu roobka ilaahay keenayo laakiin xidigu uu sabab u yahay taa lafteeduna waa kufr lakin waa kufru nicma wa kufru asqar wa shirku asqar liannahu jacala sababan maa laysa bisababin qadariyin walaa sharciyin wuxuu sabab ka dhiga waxaan sabab qadari oo kowniya mid sharciya midnaba aan ahayn oo xidiga dhicitaankiisa iyo soo bixitaankiisu uma aha sabab imaanshaha roobka wlihada ba ibn rajab raximah llahu tacala wuxu uhi idaafaة nicam ilى gayri اlmuncimi biha bilqowli kufru lilmuncimi fi nicamih wain kana اlictiqaad yukhaalifu dalik nicmadii in lafdi ahaan iska dhaaf ictiqaad ahaani in hadal ahaan ilahay cid aan ahayn loogu idaafeeya waa kufru lilmuncim fii nicmati waa kufru nicma walow qofka ictiqaadkiisu taa ha khilaafsanaadabe tan imaam shaafici uu sheegay oo ah nacam fii nawi kada hadduu idhaahdo qofku mutirnaa fii nawi kada e fii waqti nawi kada aadna taa waa loo isticmaalo waliba reer miyigeena isticmaala xidigaha qaarkoodoo dee waxaa jira roobka ay ku calaamadsadaan ahlucilmigu waa isku khilaafeen fii nawi kada ma la odhan karo ahlucilmiga qaarkood iyadoo looga jeedo fii waqti kada ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen arrintaasi waa bannaan tahay oo fii waqti kada un bay dee lamid tahay waqti hebel baa gugaan roobka helaa xidig hebel markuu soo baxaa baan roobka helaa o ilaahay subxaana watacaala uuna siiyaa marka waa waktiga ayuunbaa xidiga lagu calaamadsadee roob buu keena ama sabab buu u yahay dee looma jeedo ahlucilmiga qaarkoodna waxay hadalkaasi waa makruuh waana sida shaafici hadalkiisa ka muuqato waman qaala muطirna binawi kada calaa macnaa muطirna fi waqti kada falaa yakunu kufra wagayruhu min alkalaami axabu ilaya minhu waxay yidhahdeen waa makruh ilaa in la raaciyo mooyaane biraxmat illah muطirna fi nawi kada biraxmat illah culimada yidhi waa iska banaantay arrintaasi xadiid baa jira ay daliishadeen xadiidkaasoo odhanaya ida nashaأat baxriya uma اstaxaalat shaamiya fahuwa amطaru laha haddii qoraxdu marka hore xagga waxaan ujeedaa daruurtu xagga badda ay ka soo baxdo marka madiine la joogo dabeetana xagga shaam ay u wareegto maasha allah roob fara badan ku bushaaraysta waa barwaaqa sanadkaas rasuulkaasaa yidhi ba yidhahda imaamu malik baa wariyey fi lmuwaطa waana min balaagaati malik walaa yucrafu lahu sanad balaganii buu yidhi cidduu ka soo gaadhayna la garan maayo sanadna looma hayo imaamu shaafici laftiisuna waa wariyey lafdi kan ku dhow laakiin fii isnaadihi musiibataan ibrahim ibn abi yaxya oo matruuka baa ku jira wakadalika isxaaq ibn abi farwa ibnu abi dunya laftiisa ayaa wariyey lakiin waa min ariiqi alwaaqidi alwaaqidi laftiisuna waa matruuk marka wax ansaxay maaha oo xukum lagu dhisi karo waxaa laga qaadanaya xadiidkan imaamku ama caalimku inuu mas'alada intaanu sheegin marka hore uu usoo bandhigo asxaabtiisa si ay cala alaqal u baraarugaan wa fi istixbaab alqowl mutirna bifadli illahi waraxmatih waxaa laga qaadanaya inay s inay tahay mustaxab markuu roobku uu doo in la idhahdo mutirna bifadli illahi waraxmatih ilahay fadligiisa iyo raxmaddiisaanu roobka ku helay baabun laa yadri garan maayo mataa yajiءu lmaطru roobku goormuu imanayaa ila allahu ilahay moona cid kale garan mayso wa qaala abu hurayra wuxuu yihi can nabiyi salى اllahu alayhi wasalam hamsun laa yaclamuhuna ila allahu xadiidkan abu hurayre mucallaqa ahi wa qaala abu hurayraa can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam hamsun laa yaclamuhuna ila allah xadiidkani wuxuu inagu soo maray kitaabu liimaan fi tafsiri suurati luqmaanna waa ku iman doonaa fii khamsin laa yaclamuhuna ila allah markuu saacadda ama qiyaamaha jibriil rasuulka weydiiyey baa wuxuu yihi fii khamsin shan bay ku dhex jirtaa laa yaclamuhuna ila allah markaa shanta lagu sheegay xadiidka abu hureyre qiyaamaha ka mid ah asaaca shantan lagu sheegay xadiidka ibnu cumarna ee mafatixu lgaybi khamsun laa yaclamuha ila allah qiyaamuhu kuma jiro waxaana bedelu lqiyaama ku jira roobka wamaa yadri axadu mataa yajiءu lmaطar taasaa bedelu saaca ku jirta maxaa laga qaadanaya markaa taa khamsunta inaan xasri laga qaadanayn oo iminka dee lix baa baynu haynaaba shanta lagu sheegay xadiidka abu hureyre waxaad ku dartaa roobka soo lix maaha idan shan ayaa miftaaxu lgayb oo laa yaclamuha ila allah inaan haybka iyo waxaa ogaanshihiisa ilaahay u la gaariya shantan aanay ku urursanayn baa laga qaadanaya bal wax fara badan ayaa ilaahay wuu og yahay oo bani aadamku aanay ogeyn ama makhluuqaadku aanay ogeyn walaa yuxiiطuuna bihi cilma ilahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa ayaa ka mid wax ilahay uga sheegay mooyaane inta kale ma oga sidaas oo kale aayadda lafteeda wama tasquطu min waraqati ilaa yaclamuha walaa xabati fi ظulumaati اlarضi walaa raطbi walaa yaabisi ila fi kitaabi mubiin dee kuwaasiba shantan ka mid maaha waayahay marka faa'idadaasaynu ka qaadanayna قال xdثna محمد بن يوسف الفryابي قال xdثna سفyان سفyان بن سعيد الthوري محمد بن يوسف عن سفyان ad aragto الthوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر qال wuxuu uhi qاla رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم مفتاح الغyب غaybka furihiisu ay مبدأ الغeyb maxaa furo loogu tilmaamo مبدأ الغeyb بمaعنaa شhantan شhay ashyaa kaloo fara badan bay bilow u yihiin waxaa kaloo markaa miftaaxa lagu tilmaamay mafatixu اlgeyb waxaa kaloo lagu fasir macanaa khazaa'inuhu oo looga jeeda usuluhu wa majaamicuhu hamsun waa shan laa yaclamuhaa ma oga ila allahu ilaahay mooyaane laa yaclamu ma oga axadun axad maa yakunu waxaa dhici doona fii kadin beri walaa yaclamu axadun axadna ma oga maa yakunu waxaa ahaado fi larxaam ilmagaleenka mid ku jira wuxuu lehy ibnu rajab yanfarid allahu tacaala bicilmihi qabla an ya'mura malika alarxaami bitakliiqihi wa kitaabatihi ilaahay wuxuu la gaar yahay oo geyb mutlaqa uu yahay waxaa raximka ku jiraa inta aanu ilaahay malaga farin samayntiisa iyo qorista afartii kelmadood intaa wixii ka horeeyay geyb mutlaqa oo ilahay mooy cid kale aana ogeyn uma bacda dalika qad yuطlicu allahu calayhi man yashaau min khalqi kama aطlaca calayhi malika alarxaam ta intaa dabadeed markuu malaggaa ilaahay ogeysiiye dabadeed cidduu doonay khalqigiisa ka miduu ilaahay daalacsiiya taasina waxay jawaab u tahay hadal imika dadku markii bay odhanayaan soo tan la og yahay ee kombyuutarka la saarayo maxaa le taasi laba jawaabood bay leedahay awalan xadiidku wuxuu u jeedaa inta aan malagga loo soo dirin ayuu qeyb mutlaqaya intaa deed waa qeyb nisbiya oo cidna waa ogaan kartaa cidna jahli waa kaga sugnaan karta ta labaad inteeba xataa kuwa ogi ay ka og yihiin ma fi larxaam intay ka og yihiin baa iska yar inuu yahay khalquhu sawiyi sawiyan abuurkiisu inuu dhamaystiran yahayo inuu inan yahayo inuu inan yahayo way ogaan karaan laakiin ma ogaan karaa inuu nolol ku dhalanayo inuu inuu caloosha ku dhimanayo inuu shaqi yahay inuu saciid yahay waxa risqigiisu uu yahay waxa camalkiisu yahay ma st ma ogaan karaan walaa taclamu nafsu nafna ma oga maada tagsibu waxay kasban doontaa hadan berri waxay la kulmi doontaa min sharin aw khayrin aw nafcin aw durin wamaa tadri nafsu nafna garan mayso biayi ardin tamuutu dhulkee ayay ku dhimanaysaa walihaada ilaahay subxaana watacaala addoon markuu doono inuu dhul nafta kaga qabto xaaju u geliyaa in allaha ida araada qabda ruuxi cabdin fii ardin jacala lahu fiiha xaaja wamaa yadri axadun axadna garan maayo mata yajiiu lmataru roobku goormuu imanaya shaahidkuna waa kaa waxaanay aimadu yidhaaheen qofka idhaahda roobku maalin heblaayuu da-ayaa oo sidaa u jazmiya fa huwa kafir alimaam alqurطubi baa ka mid a saaxibu tafsiir aimada hadalkaa ijmac kusoo naqliyey had yee jeeraaba dadka waxa iskaga khaldamo waxaa la idhaahdo tawaqucaadka ay samayso hay-at larsaad aljawiya hay-adda la socodka waxa weeyaan isbeddelka cimilada waa tawaqucaadtaasi macanaa markay eegaan maanaa calaamaadka iyo jawiga xaaladiisu siay tahay way tawaqucaan maanaa way waa filasho sida adiguba aada tawaquci karta odhan karta maanta daruuro badan baa soo kacay fooraa dhacaaya waxaan rajaynaynaa roob inuu do-o laakiin hadday jazmiyaan ama adiguba aada jazmisaa tiraa ilaba ilow roob baa da-aya waxaanada cilmi u lahayn baad ka hadashay sifatu alcilmi bilgeybna ilahi baad ku qabsatay taasina waa kufr arrimahan ilaahay subxaana watacaala ambiyadiisa waxyi waa ku ogeysiin karaa caalim اlgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuul marka laga reebo axmedo marka laga reebo ta aan waxyina ambiyada lagu ogeysin waati maxamed asaaca nacam hadi laa yaclamuha ila allah inamaa cilmuha cinda rabbi ma lmas-uulu canha biaclama min asaa'il waa kii rasuulku jibriil ku yidhi waayo haddii waxyaabaha qeybka ay shantan ay ka badan yihin maxaa shantan un loo sheegay waxay culimadu lixaajati innaasi ilaa macrifati ikhtisaas illahi bicilmiha dadku baahi adag bay u qabaan inay ogaadaan in ilaahay garashada shantan uu la gaariyey ta labaad waxaynu nidhi waa waa waxyaabo fara badan oo kaley bilow u yihiin oo iyaga ka farcaban oo qiyaamaha dee noloshii aakhiro o dhan baa ka dambaysa dhalashada ilmo u dhashana waxaa ka dambaysa maanaa noloshii adduunyo o dhan roobka xayaat lardi binabaat iyo manaaficda ka dhalanaysa o dhan baa ka dambaysa maada tagsibu hadan waxay mustaqbalkaas oo dhan bay mabda iyo bilow waxa weeyaan ay u tahay biayi ardin yamuutu linsaan wamataa yamuut dhuluu ku dhimanay mar haddaanu garan min baabi lowla goortu dhimanayana garanayo waxay mabda iyo bilow u tahay aaya xayaat lbarzakh uma bacda dalika alxayaat اlukhrawiya wallahu aclam waxkam bilahi tawfiq wsala allahu ala nabiyina mxamed